alxamdu lilah sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbi wasalam wabacd waa aakhirka suurat alacraaf aayadda boqol iyo sagaal iyo sagaashan alla waxau ihi khudil cafwa iska dhaafidda qaado aad dadka iska dhaafto wa'mur bilcurf waxa wanaagsanna dadka far qofka lala hadlayo wa acrid can iljaahiliin kuwa ka dhacsan ee aan aqoonta lahaynna ka jeeso ha la wadin marka usuul al akhlaaq wa ummahaat al akhlaaq ayaa aayaddu sheegaysa oo ummadda ay baraysa akhlaaqda aadka waaweyn ee wanaagsan ee qiimaha badan in qofka wax kugus kugu sameeyo la iska dhaafo dadkana adiguba aada tilmaanto xataa kaa wax kugu sameeyo laftiisa waxa la gudban kaa jaahilkaana walaa tumaari jaahilan fatatcada kaasoo aada la muranto waad ku daali sidaasuu marka xasan ibnu cali u fahmay aayadda oo u fulinayo nin baa u yimi oo aabihii iyo isagaba caayay waa xasan ibnu cali bn abi aalib intuu aada u egay buu aayaddan akriyay dabeetana wuu isqancinaya cumar ibnu khadaab ayaa laba nin baa u yimi xur ibnu qays iyo nin kale cuyeyne la odhan jiray ninkaa cuyeyna wuxuu leeyahay aan shaqo ka raadsadee cumare iga wustee xuriyow markii ay u tegeen ayuunbuu ku qaadqaaday ninkii lahaa shaqaan doonayaa cumar dadka waxba ma siisidoo kadaa baad samaysaa waxbuu adan buu akhriyay oo aanu cumar lahaynba oo uu ku dulmiyayo cumar hadduu caloodo darbad inuu liqsiiyo uu doono edbiyana xuri baa ka dhiciyo aayadda wuxuu akhriyay aayaddan khudi ilcafwa wa'mur bilcurfi waacrid can iljaahiliin wa ina haada min aljaahiliin buuli kan jaahiliintu ka mid yahay dee intan lagu faray un yaal wa kaana cumaru waqaafa cumarna qur-aanka marka lagu akriyo kama soo dulboodi jirina wuu istaago halkaasu ku dhaafay haddaba haddii lagu yidhi cafis qaado oo jaahiliinta ka jeedso dabcan jaahiliintan iyo cid baa dabada ka soo wado soo riixaysa oo shaydaan alla waxau ihi waimaa yanzaqannaka hadduu ku daf yidhaahdo min ashaydaani shaydaanka xaggiisa nasqun irbade hadday ku daf tidhaahdo shaydaanka ka timid fastacid billaahi ilaahay ka dayro innahu samiicun caliim isagaa wax walba maqlaya wax walba ogsoon nasqiga waxaa la idhaahdaa waa mitla alkars irbadda marka qofka jaf la siiyo isaga leebka shaydaankuna waa noocaasoo kale hadday cadho tahay hadday ficil tahay hadday tartan tahay daf baa wax lagu siinaya xumad baa lagu gelinaya isagoo qofka ku kicinaya xagga macsiyada irbadiisu hadday ku taabato alla ka dayro axadu selef baa nin la hadloo wuxuu idhi waxaad ka warantaa adhigaaga hadduu ay soo weeraro maxaad yeeli lahaydoo dee waan ka waabin lahaa buui oo hadduu ka joogsan waayna dee waan waabin lahaa waan waabin lahaa ilaa uu ka joogsanaya buui miyaanay ka fiicnayn buuhi ayga ninka wata inaad tidhaahdo war igala hadal oo wixii aad ku akhrii jirtay caliyow ka joogdhe ilaan qofku aygiisa marka uu ka joojinayo meeshuu doonayo wuu yaqaanaa wuxuu ku odhanayo marna qabaa la idhaha marna ka joog taasaa kaaga dhib yar buui intaad adugu ul kula ordi lahayd kan wata un inaad tidhaahda ka jooj iga jooji saasuu isku taagi doonaa marka waa ay ilaahay u abuuray insaanka uu ka joojiyo ayuunbaana uu ka joogsanaya shaydaanku kii kalena wuu la soo kacaya waxaa markaas uu rabbi tilmaamay irbadaha shaydaanku dadka qaarna inay maraan oo ay suneeyaan qaarna antibootiga iska celiyaan iyo difaac bay ka leeyihin markaasaa dabeetana ilaahay ummadda uu kala qaado waxau hi ina aladiina taqow kuwa cabsaday ee ilaahay ka cabsaday idaa masahum marka uu taabto daaifun min ashaydaani dayfunna waa la akhriyey daaifun min ashayaan waswaas iyo dareen iyo labaadyo kaga timi xagga shaydaanka tadakaruu ilaahay bay xusuustaan fa idaa hum mubsiruun waaba iyaga oo xaqii iyo sawaabkii iyo ilaahay weynaantiisii arkaya wa ikhwaanuhum shayaadiinta walaalahood dadka shayaadiinta la walaalaha ahi yamudduunahum shayaadiintu kuwaa waxa ay ku sii horumariyaan filgayi baadida uma laa yuqsiruuna kama hakadaan ee horunbay ugu sii socdaan kama caga dhigtaan xumaanta shaydaanku uu ku riixayo alam tara anna arsalna shayaadiina cala alkaafiriin ta'uzuhum azan waa kicinayo abaabul shaydaankaa ku bacaynaya xumaanta dadku saasay u qaybsameen qofka alla kacabsiga lihi mar alla marka xumada shaydaanku ay taabato daybku waa kaas waxaa la odhan karaa waa suuxdinta shaydaanka uu qofka suuxinayu silanaynaya sidii xadiidkiiba ku sugnaa jaءat imra'aة ilىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam wa biha طayfun islaam baa u timi ama gabadh nebiga wa biha طayfun suuxdin bay lahayd marka waa suuxdin shaydaan surcada iyo suuxdinta ayaa dayfka la idhaah dayf iyo daaif labada aimada surcada way akhriyeen qofkani waa mutadakir marka aayaadka waxaad arkaysaa waxaa lagaga gaasha shaydaanku ka hortag buu leeyahy oo iska fujintiisa waxa ka fiican ka hortagiisa marka ka hortagii baad arkaysaa aayaadka soo socdo dham inay sheegayaan isticaadadaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa tadakaru waxaa kaloo ilaahay aayadda dambe uu ku xusay haadaa basaa'iru min rabbikum waa waxyigii waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu wadkur rabbak intaasoo dhammiba waa ka hortagii shaydaanka iyo sidii looga gaashaamanayay daawadiisii weeye fa idaa hum mubsiruuna xaqay arkayaan wa ikhwaanuhum waxaa ilahay uu sheegay inay shayaadiinta aad aanad arkayninba dadka xumaan falowgee la qabsaday xumaanta ee caadaystayaasha ah walaala la yihiin ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin dad shayaadiinta la walaalabaa nasku uu tilmaamaya marka yamuduunahum damiirkan baariska ah ee muuqanaya ee mafcuulka ah waxa weeye tamuddu shayaaiin alins fi lkayb shaydaanku siduu usii riixaya ayuu baadida bartanka u dhigaya dabeedna masooca ka dhiganaya halka ayuu kula marin ee iska kaa waidaa lam taatihim biaayati nebi maxamed oo markaanaad mucjiso keenin qaaluu waxay odhanayaan gaaladu lowla jtabaytahaa maad iska abuuratid oo laftaabaad iska dhambalatid macnaheedu waxa weeye kolley waxaad wadda adunbaa wadwadae dee tanna maad iska soo wadwadid qul waxaad tidhaahdaa inamaa attabicu anigu waxaan raacayaa oo keliya maa yuuxaa ilaya min rabbii ilaahayga xaggiisa waxyiga la iga siiyu ma raacaya inamaa waa xasri weeye anigu maaha rabitaankayga ikhtiraacayga ma aha ummad kale wax ka soo akhristay maaha allaa i hogaaminayo waxyiguu siiye haadaa waxyigaasina basaa'iru min rabbikum waa indho iyo iftiin ilaahayna xaggiisa ka yimi basiira waa quluubta indhihii ayuu u yahay qur-aanku markaa xujaj iyo daliilo quluubta ay wax ku aragta wey wahudan waraxma hanuun iyo naxariisna qur-aanku wuu u yahay liqowmin yu'minuun dad ilaahay rumaynaya idan markaa qofku hadduu ahlulqur'aan yahay ahlu shaydaan ma noqdo ahlulqur'aani ahlullaahi wa khaasatuh qur-aanka cidda u ehelkaahi basaa'irtaasay haysataa iyo hanuunkaa iyo naxariistaa qur-aankuna haddaba edab iyo anshax buu ka mudan yahay ummaddan kol haddii uu yahay daawadaa lagaga hortegayo shayaadiinta iyo shuruurta ay leeyihiin ee lagaga gaashaamanayo waxaana aayaddu ay ku soo degtay bay leyn aimada qaarkood wakhtigii hore marka salaada lagu tukanayo qur-aanka lagu akhriyayo waxaa dhacaysa in la saamaxay oo ay bannaanayd in kelimaad waraysiya dadku markay soo dhaadhacaan oo kale ay iska bannaanayd hebelow reerkii ka waran siduu ahaa hebelmayim in yaroo kooban baa loo ogolaa marka aayaddanaa soo degtay waidaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu waansituu iyo waquumuu lilaahi qaanitiin saakitiin markaasaa la joojiya wixii hadaloo dhan waidaa quri'a alqur'aanu marka qur'aanka la akriyo faastamicuu lahu dhagaysta oo waansituu aamusa lacallakum turxamuun si laydinku naxariisto quri'a waa ficil u binaysan majhuul qaari un kuu doonaya haado ama nebiga haada ama asxaabi haada ama ummad kale haado ama cajalad ha aado ama iyadoo life ha haato midkay doonaysa haata quria saad majhuulkaas wey mar haddii waxay ilaahay aada maqasho laba arrimood baa kula gudban aamus iyo dhegaysi ogabay mararka qaarkood baa qofku isagoo aamusan uu baxsan yahay oo uu meel kale ka shaxaya marka fastamicuu waa dhegaysigii iyo aamuskii labadaa inaad dhuuxdo ilahay kalaamkiisa lacalakum turxamuun naxariista saasaa lagu helaya lidaalik ba aimo badanina aayadda ku dabiqeen salaada oo xadiidkii saxiixa ay la doonteen waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramay mar ay asxaabta ku daba tukanayeen waryaa igu daba akhriyay buui qur-aanka qur-aankii unbaa iga hor yimide soo qaarkiin baa iga daba akhriyay buui markaasaa dabadeedna dee saddexdii madhaba macruufkaa iskala tegeen qaarkood waxay leen faatixada waa la akhriyay laakiin qur-aanka kale ee faatixada aan ahayn ayaa aan laga daba akhriyaynin imaamka qaarkoodna waxay leeyiin salaadu imaamku kor u qaadayo faatixada iyo kayraha wax la akhriyayaa ma jiro isagun baa la dhegeysanaya laakiin salaadaha sirta ah faatixada ad akhriyaysa qaarkoodna sida xanafiyadoo kale waxa ay ku tegeen mar haddaad dee imaam ku xidhan tahay salaadu ama sir hahaato ama tu kor loo qaadayo eh wax laga daba akhriyayaaba ma jiro xadiidka caamka iyo aayadan iyo bay qaadanayaan cumuuman waxaa malaha ugu dhow qowlka sawaabka ee muxadisiintuna la hayaan in faatixada wixii aan hayn aan la akhrin marka imaam lagu daba tukanayo salaadu nasiiba jahriyada wadkur rabbaka ilaahaaga bari xus fii nafsika gaar ahaantaada ilaa adigii isaga ayaa xidhiirhku idinka dhexeeya tadarucan adigoo isdhuldhigaya oo baahida muujisanaya ilaahay laysuma qaadqaadee wakhiifatan adigoo khaa'ifan adigoo cabsanaya oo talow ma laga aqbali ducada talow maxaad mutaysan wa duuna aljahri min alqowl wadkur rabbak duuna aljahri min alqowl duuna aljahri koruqaad inka hoosaysa naftaadun maqashi weeye koruqaadkaoo min alqowli hadalka hadal aanad kor u qaadaynin la-aantii alla ku bari bilquduwi waalasaal gelinka hore iyo gelinka dambaba macnaheed waxa weeye ilaahay baryadiisa meeshaa doonaysaba maro ha kala goynin ilaan habeenku waa gelin hore iyo gelin dambe maalinkuna waa gelin hore iyo gelin dambe taa macnaheedu waxa weeye waktigo dhan baryadaada xafiiskaaga joog dukaankaaga joog suuqaaga joog gurigaaga joog masaajka joog wadkur rabbak mar walba bilquduwi waalasaal walaa takun min alghaafiliin kuwa warmooga ah ee alla ka xidhiidh furme ka dhacsan ha noqonin marka dadkuna waa haafil iyo daakir haafil iyo daakir qof ilaahay xusaya iyo qiyo qof warmoogaan ku sugan ada laga yaabaa dadka qaarkood iyagoo islaam sheeganaya inaanay ashahaadaninba bilo sooma dhici karayso qofka aan tukanin ee taariku salaada dee goormu ashahaadan haleeliba dadina caskiiri maalintiina geelaan raaca habeenkiina waan seexdaa dee maalintiina siyaasadiisi iyo qaylaadiisu iska wadi habeenkiina dee marka uu ceeraanbuu jiifin isagoo qaadiraysanna subaxiibuu soo kici doonaa digri iyo ashahaadatoona maa fa asbaxa min alkhaafiliin yaynu ku dayanaynaa shaydaan haddii aynu ka gaashaamanay oynu ka xidhiidh furmanay ilaahayna magan gallay kuwanaynu khalqigan ilaahay ayaynu isku shabahaynaa liiskoodana isku qoraynaa ina aladiina cinda rabbik ilaaha ilaahaaga agtiisa kuwa ah waa malaa'igta laa yastakbiruuna can cibaadati alla caabudidiisa iskama weyneeyaan wayusabixuunahu allay hufayaanay xumaanta ka hufayaan walahu yasjuduun isagaanay u sujuudsan yihiinoo shaqadooduba waa sujuud kuwaa ku dayda